bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeennii toddobiyo afartanaad ee kitaabkii suwar minxaayat asaxaaba waana dersigii koowaad ee ku saabsan saxaabiga asuhayb aruumi rabixa albeycu yaa abaa yaxyaa rabixa albeycu beecaasi waa lagu guuleystay beecaas waa lagu macaashay beecaas waa lagu taajiray beecaas waa lagu waa laga faa-iiday rasuulka ayaa yidhi sala allahu calayhi wasalam beecaasi wuxuu yahayna waan arki doonaa suhayb aruumi waman waa kuma oo minaa inaga inaga mida macshar almuslimiina haddii aan nahay macshar almuslimiina haddii aan muslimiinta nahay oo laa yacrifu aan aqoonin suhayb aruumi suhayb aruumi aan aqoonin waa kuma oo walaa yulimu aan ka warqabin biarafin qayb oo min akhbaarihi warkiisa ka mid ah aan haynin iyo wanutafin iyo faraguuto oo min siiratihi taariikh nololeedkiisa ka mid ah walaakina hase aatee alladii kii laa yacrifu uusan aqoonin alkahiiru in badan oo minaa inaga ka mid a muslimiinta ah huwa arrintaa aysan aqoonin waxaa weeye anna suhayban suhayb lam yakun inuusan hayn ruumiyan nin reer rooma ah inuusan ahayn wa inamaa wax kale maahayna kaana wuxuu ahaa carabiyan nin caraba ayuu ahaa khaalisan oo badhaxla abiihi oo yadiba ay carab yihiin numayriyal ab aabihi uu yahay qabiilka reer numayr layidhaah reer numayr qabiil la yidhaahdo tamiimiyal um hooyadiin oo qabiilka reer tamiim layidhaah ay tahay tamiim waxa weeyaan qabiil aad u weyn oo u baaxad weyn oo laandheera oo ah ciraaq dega ayaa la dhihi jiray reer tamiim marka hooyadina reer tamiim bay ahayd aabihiina reer numayr buu ahaa nin caraba oo badhaxla ayuu walintisaabi suhaybin suhaybku abtirsigiisa ila ruum ruum uu ku abtirsadanayo oo laleeyahay suhayb ruum arrintaasi waxay leedahay qisatun sheeko ayay leedahay qiso ayay leedahay walintisaabi suhayb suhaybku abtirsigiisa ila ruumi ruum uu ku abtirsanayo oo loo nisbaynayo oo laleeyahay suhayb ruumi suhaybkii reer rooma qisatun qiso ayay leedahay qisadaasoo maa tasaalu weli aysan ka zuulin weli aysan iska bedelin taciha inay weelayso daakiratu taariikhi taariikhda xusuusteedu inay weelayso aynan weli ka zuulin oo wa tarwiiha ay ka sheekayso asfaaruhu taariikhda buugagiisa waaweyn ay ka sheekayso asfaarta waxaa layidhaha buugag waaweyn baa layidhaha fa qabla albacthati nabiga sala allahu calayhi wasalam soo bixintiisa bixinta waxaa laga wadaa markuu waxyigu kusoo degay ah ka hor bixawaalay ciqdayni laba tobnaad ciqdiga waxaa la yidhaahdaa tobankii sanaba af carabiga ciqdi ayaa la yidhaha ciqdi ayaa la yidhaha fa qabla albacthati nabiga soo bixintiisa oo waxyiga uu kusoo degay ka hor bixawaalay ciqdayni labaatan sano ka hor oo min azamaani kaana wuxaa ahaa yatawallaa midda uu xukumo al ubullata meesha ubullo la yidhaah ubollona waxaa la yidhaah waa magaalo fac weyn oo hadda magaalada basre ka mid noqotay magaalo qadiim ah oo laakiin hadda xaafad basre ka mid a noqotay yaa ubullo la dhihi jiray intaa nabigeena lasoo bixin uusan waxay kusoo degin labaatan sano ka hor magaalada ubullo la yidhaah waxaa xukumi jiray nin la yidhaahdo sanaan ibnu maalik annumayri sanaan ibnu maalik nin la yidhaahdo oo qabiilka reer numayr ka dhashay ayaa xukumi jiray magaaladaas min qibali kisra weliba wuxuu wakiil uga ahaa oo xukunkiisu mid toosa mid maaragtay toos ah oo madax bannaan ma ahayne wuxuu wakiil uga ahaa kisra oo melikil furus dowladdii weyneyd ee reer furus boqorkeeda ayuu wakiil uga ahaa wa kaana waxaa ahaa axabba awlaadihi caruurtiisa ka uu ugu jecel yahay ilayhi isaga aabihiga oo sanaan ibnu maalig ah caruurtiisa wuxuu ugu jeclaa tiflun wiil yar oo lam yujaawis athaaniya alkhaamisata min cumrihi sanadkiisa shanaad aan dhaafin sanadkiisii shanaad aan gudbin oo weli shan jir ahun kaasoo dacaahu uu u bixiyey suhayban suhayb uu u bixiyey kaana wuxuu ahaa suhayb ashara alwajhi nin wejigiisa uu cad yahay buu ahaa oo ad wejigiisa uu cad yahay axmara shacri timihiisuna ay cas yihiin mundafiqa nashaati firfircoonidiisuna ay aada u badan tahay aada u firfircoon daa caynayni oo laba indhood leh labadaa indhaas labadaa indhoodoo tattaqidaani birqaya ama ifaya ama ololaya fitnatan fariidnimo wa najaabatan iyo diracnimo waa isla midun fariid iyo dirac iyagana haddaba najaabe iyo fitna waa isku mid af carabiga marka u kala bedelun fitnatan fariidnimo wa najaabatan iyo diracnimo wa kaana wuxuu ahaa ilaa daalika maca daalika caqlibadnidaas uu lahaa waxaa ula socotay wuxuu ahaa mimraaxan mid ciyaar badanna wuu ah mid ciyaar badan ayuu ah oo cadba ruuxi dabeecadiisu ay macaan tahay dabeecadiisu ay macaan tahay oo yudkhilu suruura faraxa geliya calaa qalbi abiihi aabihi qalbigiisa ayuu farax gelin jiray wayantasicu wuxuu ka siibi jiray minhu aabihi humuuma almulki madaxnimada walwalkeeda yuu intizaacan siibid ayuu ka siibi jiray ama rujin ayuu ka rujin jiray wuu ka dhex bixin jiray oo markuu u yimaadaba ilaan madaxnimadu mashaakil badan bay qoorta kuu gelinaysaa oo dad maamul wax ka dhib badane isaga oo murugaysan markuu yimaado wiilkaa ka farxin jiray madad waxay aaday ummu sahayb suhayb hooyadii maca ibniha asagiiri inankeedii yar iyada oo wadata iyo wa daa'ifatin koox oo min xashamiha dadka iyada la socda dadka madaxda ah dad la socda ayaa jira oon waxba haddan u sheeqaynayn hadday rabaan way u sheekaynayaan hadday rabaan wax saasa xasham iyo khadam ayay kala yihiin khadamna waxa weeyaan kuwa adeega ee howlaha qabta xashamna waa kuwa qofka la socda ee xagga maamulka aan shaqada ahayn marka naag nin madaxi qaba ayay ahayd waxay wadatay shaqaale iyo dad kale oo madaxaho la socda madad way aaday umu sahayb suhayb hooyadii maca ibniha asagiiri inankeedii yar iyadoo wadata iyo wa daa'ifatin kooxo min xashamihaa dadkii shaqaalaheeda ahaa wa khadamiha iyo dadkii adeegayaasheeda ahaaba ilaa qaryati thanaa tuulo la yidhaahdo athanaa oo loo dalxiisi jiray ayay aaday tuulo la yidhaahdo athanaa oo loo dalxiis tegi jiray ayay aaday oo min ardi alciraaqi ciraaq dhulkeeda ka mid a waxay u aaday talaban liraaxa si ay u soo nasato inay soo nasato walistijmaami iyo inay ku soo raaxaysato meeshaas fa akaarat waxaa soo weerartay cala alqaryati tuuladii lagu raaxaysanayay ee lagu dalxiisayay waxaa soo weerartay sariyatun ilaalo ciidan ilaalo ahoo min saraayaa jeyshi ruumi ciidankii reer rooma ilaalo ka mid a oo la ahayd ayaa soo weerartay sida la ogyahayna ruum iyo furus col bay ahaan xiiro xiiro ah fa qatalad waxay dishay ilaaladaasi xuraasahaa waardiyihii waardeynayay umu sahayb sahayb hooyadii waardiyaheedii way dishay wa nahabat waxay dhacday oy boobtay amwaalaha xoolihii ay wadatayna wa asarat waxay afduubatay oy qafaalatay daraariyaha ragga iyo haweenkii marasti marasti haweenkii iyo caruurtii dheh ragga dhihine daraariyaha waxa weyan waa haweenka iyo caruurta fa kaana waxa ahaa fii jumlati man dad waxaa ka mid ahaa asarathum sariyadaas ama ilaaladaasi ay qafaalatay waxaa ka mid ahaa suhayb ayaa ka mid ah marka ruumkan wuxuu ka keenayaay ruum ayaa yaa afduubtay oo qafaashay biica waa la iibiyey suhayb suhayb waxaa lagu iibiyey fii aswaaqi raqiiqi suuqyada lagu gadi jiray addoonta oo bibilaadi ruumi geyga reer rooma ku yiilay ayaa laga iibiyey wa jacalad waxay bilowday tatadaawaluhu inay isu dhiidhiibto ala'ydi gacmaha ay isu dhiidhiibto oo fa yantaqilu uu ka guuro ama uu ka wareego min khidmati sayidin mid sayidahoo isaga leh adeegiisa inuu ka guuro oo ilaa khidma ilaa khidmati aakhara mid sayidahoo kale oo leh isaga adeegiisa uu wareego sha'nuhu wuxuu la mid yahay fii daalika arrintaa wuxuu kala mid yahay ka sha'ni alaalaafi kumanyaal oo kale almu'allafati kumanyaal kun isku dheh marka saa labadooda isku dheh alaalaafi almu'allafa kumanyaal kun oo min al ariqaa'i addoommo ahaa alladiina kuwaasoo kaanuu ahaayeen yamla-uuna kuwa buuxiyo ama dhaamiya qusuura bilaadi ruumi geyga reer rooma daarahooda waaweyn ee boqoradu ay leeyihiin iyo madaxdu ay leeyihiin buuxiya ayay ahaayeen dadka waa la iska soo qafaalan jiray markaasaa addoon laga dhigan jiray markaasaa intaasoo goor baa la kala iibsan jiray kuwaas ayuu ka mid noqday waqad ataaxa wuxuu u suurtageliyey daalika arrintaas inuu intuu addoon noqday daarihii waaweynaa ee reer rooma ee madaxda reer rooma iyo boqorka iyo madaxda kale iyo saraakiisha sarsare iyo ay lahaayeen uu guryahooda ka shaqeeyo arrintaasi waxay u suurtagelisay an yanfuda inuu u dhaadhaco ilaa acmaaqi almujtamaci aruumi bulshada reer rooma gunteeda inuu u dhaadhaco uu si fiican u ogaado ilaa an yanfuda inuu u dhaadhaco ilaa acmaaqi almujtamaci aruumi bulshadii reer rooma gunteeda inuu u dhaadhaco wa an yaqifa in uu iskortaago calayhi bulshada inuu iskortaago yacnii inuu wax walba ka ogaado ayaa laga wadaa min daakhilihi xagga gudihiisa uu ka ogaado fara-a wuxuu arkay bicaynayhi labadiisa dhaayo ama labadiisa indhood wuxuu ku arkay maa wixii yucash cishu ku dhalanaya wixii ku dhashay fii qusuurihi daaraha waaweyn ee reer rooma madaxda ay leeyihiin oo min alradaa'ili waxyaalaha qurhunka ah waalmuubiqaati iyo waxyaabaha fawaaxishta ahee zinada ay ka mid yihiin ee fasha xun ee lagu samaynayo ayuu arkay wa samica wuxuu maqlay biudunayhi labadiisa dhagoodna wuxuu ku maqlay maa yurtakabu waxa lala imanayo fiihaa guryaha dhexdooda waxa lagula imanayo ama lagu samaynayo oo min almadaalimi gardarro ah waalma'aahimi iyo dembiye ah fa kariha wuxuu noqday wuxuu nacay daalika almujtamaca bulshada iyada wuu nacay wasdaraahu waanuu xaqiray oo wuu liiday aad iyo aad buu u liiday wa kaana wuxua yaquulu kii yidhaahda fii nafsihi naftiisa dhexdeed un ku yidhaahda ileen kor uma dhihi karo waaba addoone inna mujtamacan bulsho oo ka haadaa kan oo kale ihi bulsho tan oo kale ah laa yutahiruhu ma daahiriyo oo ma nadiifiyo ilaa duufaanu duufaan maahne biyo wada qaada maahna wax kale oo nadiifin karaay ma jiraan biyo caadihi ma nadiifin karaan wa cala alraqmi inkasta wacala araqmi inkasta oo min ana suhayban suhayb nasha uu ku soo koray fii bilaadi ruumi geyga reer rooma iyo dhulka ay xukumi jireen uu ku soo koray oo washabba uu ku barbaaray calaa ardihaa dhulkeeda iyo wa beyni ahlihaa iyo dadkeeda dhexdiisa uu ku soo barbaaray wacala araqmi min wacala araqmi inkasta oo min annahu isagu nasiya uu halmaamay ama uu iloobay alcarabiyata luqadii carabiga uu iloobay ow kaada uu sigay yansaaha inuu iloobo ilan af shan sanoon isagoo jira shan sano isagoon dhammaanin shan sano isagoon dhammaysanin ama shan sano aan dhaafin ayaa la qafaashee uu iska iloobay luqadii fa inahu isagu mase fa inahu sheekadu waxay tahay lam yaqab lam yaqib kama maqnaanin can baalihi maankiisa qatu weligii kama ma kama maqnaanin annahu carabiyun inuu nin caraba yahay oo min abnaa'i saxraa ina lama degaan ah oo ka mid ah ilmaha lama degaanka walam taftur kama gu-in ashwaaquhu hilowgiisii laxdatan ilbidhiqsina inuu u hiloobay ilalyowmi maalintii alladii maalintaasoo yataxararu uu ku xoroobayo fiihi maalinta dhexdeeda min cubuudiyatihi addoonnimadan uu ka xoroobayo oo wayalxaqu uu u tegi doono bibanii qowmihi tolkii uu u tegi doono waqad zaadahu waxaa u kordhiyey waqad zaada waxaa u kordhiyey hu suhayb xaniinan hilow ilaa bilaadi alcarabi dhulka carabta uu u hiloobo fowqa xaniinihi hilowgiisii awalba u hiloobayay waxaa hilow kale ugu sii daray annahu isagu samica inuu maqlay kaahinan wadaad oo min kahanati nasaara nasaarada wadaadadeeda ka mida markii la yidhaahdo kahanada nasaarada laga hadli waa wadaadadeeda unbaa laga wadaa laakiin kaahin marka la yidhaahdo guud ahaan waa kitaab gaablowga ama faaliyaha ninka isku daya ama yidhaahda ama ku andacooday inuu qeybka ogyahay laakiin markan waxa weeyaan waxaa laga waxaa laga wadaa wadaadka nasaarada annahu suhayb samica wuxuu maqlay kaahinan wadaad oo min kahanati nasaara nasaarada wadaadadeeda ka mida oo yaquulu ku leh lisayidin nin madaxa oo min asyaadihi madaxdiisa ku leh ka mida madaxdiisa ka mida wuxuu ku yidhi isagoo kule ayuu maqlay laqad atalla waxaa soo dhowaaday oo kaabiga inagu haya laqad atalla waxaa kaabiga inagu haya zamaanun waqti waqtigaasoo yakhruju fiihi waqtiga dhexdiisa uu soo bixi doono min makata magaalada maka oo fii jasiirati alcarab jasiirad ekeyda carabtana ku taalla uu kasoo bixi doono nebiyun nabi nabigaasoo yusadiqu rumaynaya risaalata ciisa nebiyullaahi ciisa risaaladiisana rumaysanaya oo rumaynaya oo waa run dhahaya wa yukhriju nnaasa dadkana ka bixinaya ama ka saaraya min adulumaati mugdiyadan isdul fuulfuulay ee isku rakiban ka bixinaya ila nuuri nuur iyo iftiinna u bixinaya warkaana wuu maqlay marka nuurkaana wuu raadsanayaa xorriyaddiisa wuu raadsanayaa qowmiyaddiisa iyo carabnimadiisana wuu raadsanayaa midda kale wuxuu nacay bulshadan reer rooma ee kulligeed maxaanku idhaahdaa akhlaaq xumada ah uma markaa kadib utiixat alfursatu fursad ayuu helay uma markaa kadib utiixat alfursatu fursad ayuu helay lisuhaybin suhayb ayaa fursad helay fawallaa wuu cararay wuu baxsaday haariban isagoo cararaya min riqi asyaadihi kuwii isaga lahaa addoonnimadkoodii ayuu ka baxsaday wayamama wuxuu wejigaas wayamama wuxuu u jeediyey wejhahu wejigiisa shatra makata magaalada maka xaggeeda makadii ummil qura tuulooyinka oo dhan hooyada u ahayd wa mow-il alcarabi carabta oo dhanna meeshaay kusoo hiranayeen u ahayd mow-il waa meesha lagu soo hirto ummil qurana way ahayd tuulo oo dhan hooyadood bay ugu weyneyd baa laga wadaa wa mow-il alcarabi carabtu meeshaay kusoo hiranayeen ahayd wa mabcathi nnabiyi nabiga meeshii uu kasoo baxayay na ahayd almurtaqab nabigii la sugayay ama la filayay ama la shinsanayay ama laga shintarinayay waqad alqaa casaahu ushiisa ayuu dhigtay mar haddii saas la yidhaha ushiisuu dhigtay halkaasuu degay waaye oo socod dambe ma leh maxaa jira ninka musaafirka ee socda intuu socdo oo dhan ushiisa ayuu wataa laakiin maalintuu nagaado uu meel dego ushiisa ayuu dhigtay marka carabta saasay u cabirtaa waxaa la yidhaha ushiisa ayuu dhigtay waqad alqaa wuxuu dhigtay oo casaahu ushiisii fiihaa maka mise walamaa dheh walamaa markii alqaa uu dhigay casaahu ushiisii ay nasala wastaqara halkaa uu degay uu ku sugnaaday atlaqa annaasu dadka waxay u bixiyeen calayhi isaga isma suhayb aruumi dadka ayaa dhi ruumi maxay ugu bixiyeen lilaknatin lahjad lilahjati lisa lilaknati lisaanihi carabkiisa culayskiisa wuxuu ugu hadlayaa af carabiga wuxuu ugu hadlayay sidii afkii reer rooma afkii laatiinka roomaanku laatiin bay ku hadli jireen luqo laydhaah luqadii laatiinka oo kale hadda baa la garanayaa ruuxii ama ingiriis ama luqad kale isagoo yar yaqaana haddii uu af carabi ku hadlay ama af soomaali ku hadlay waa la garanayaa sida carab weyn buu leeyahay carab weyne ayaan nidhaahna waxay ugu bixiyeen marka lilaknati lisaanihi carabkiisa culayskiisa lahjadii iyo wa xumrati shacrihi iyo timihiisa oo casaa saasaa waxaa loogu bixiyey ruumi waqad xaalafa wuxuu la bahoobay mar hadduusan meesha tolki deganayn qofku keligii ma noolaan karo waa inuu qof bahwadaag la noqdo oo uu ku biiro uu diyada la bixiyo oo qaadhaanka la bixiyo oo ilan dowladi ma jirte waqad xaalafa wuxuu la bahoobay suhaybun sayidan nin madax ah oo sharaf badan oo min saadaati makkata maka madaxdeedii ka mid a kaasoo huwa cabdulaahi bnu judcaan ah waa ninkii gurigiisa lagu sameeyey xilfu lfuduul uu nabigu ka qayb galay oo uu yidhi laqad shahidtu fii daari cabdulaahi bnu judcaana xilfan waxaan ka qayb galay buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam guriga cabdulaahi bnu judcaan xilfi ayaan ka qayb galay low duciitu fiihi low duciitu ilayhi fi lislaami la ajabtu haddii maanta oo islaamka uu jiro oo la igu yeedhi lahaana waan ajiibi lahaa waan ka qaybgeli lahaa maxaa jira waa xilfi wanaag uun ka shaqaynayo oo dadka daalimiinta ah in dulmiga laga celiyo oo madluumiintana loo hiiliyo ku salaysan buu ah marka cabdulaahi judcaan nin wuxuu ahaa madaxa oo quraysh ka mid oo reer bani time ah oo hantiilo ayuu ah watafiqa wuxuu gudagalaa imuu bilaabay yacmalu inuu ka shaqeeyo suhayb fi tijaarati ganacsi inuu ka shaqeeyo waxoogaa ilbaxnimo ayuu ka keenay reer rooma fa darrat waxay u soo darartay tijaaradii calayhi isaga waxay u soo darartay ee usoo dhiiqday alkhayr alwafiira khayr fara badan iyo walmaal alkathiira iyo maal badan wuxuu ahaa lama sheegin tijaarada ee wuxuu ahaa wuxuu yiqiinay sida seefaha loo sameeyo ayuu soo bartay seefaha sida loo sameeyo ayuu soo bartay marka yani iyo ganacsiga sidaas hayra asahatee ana suhayba ninka suhayb la yidhaah lam tunsihi ma ilowsiinin tijaaratuhu ganacsigiisii iyo wa makaasibahu macaashkiisii uu macaashay ama faa-iidadii uu faa-iiday ma ilowsiinin xadiid alkaahini wadaadkii hadalkiisa annasraani ee nasraaniga hadalkiisa ma ilowsiinin fa kaana wuxuu ahaa kullamaa mar kasta oo mara uu soo maro bikhaatirihi maankiisa kullamaa mar kasta oo mara uu soo maro kalaamuhu wadaadkii nasaarada hadalkiisu bikhaatirihi maankiisa uu soo maro ama maskaxdiisa ku soo dhaco ama uu xasuusto islamiduune yusaa'ilu nafsahu naftiisa ayuu weydiin jiray fii lahfatan fii lahfatin si hilow leh ayaa wuxuu u weydiin jiray wuxuu dhihi jiray mataa yakuunu daalika mataa goormuu yakuunu ahaanaya daalika arrintaas goormuu nabigaasi soo bixi doonaa wamaa huwa arrintu maysan ahaanin ilaa qaliilin wax yar maahane xataa jaa-ahu ilaa uga yimaado aljawaabu jawaabtii uga yimaado fa bi daati yowmin maalin maalmaha ka mid a caada wuu soo laabtay suhaybun suhayb ilaa makata maka ayuu ku soo laabtay min ixdaa raxalaatihi safaradiisii mid ka mid ah ayuu ka soo laabtay maka ayuuna kusoo laabtay fa qiila lahu waxaa lagu yidhi inna muxammadan dhab ahaantii muxamedkii ibni cabdulaahi ahaa qad bucitha waa la soo bixiyey oo nabi nabinimadiisii yaa allah subxaana wa tacaala u doortay oo qur-aan baa kusoo degay oo islaamka loo soo dhiibay warkaasaa loo sheegay wa qaama wuuna istaagay rasuulku yadcu naasa isagoo dadka ugu yeedhaya ilal iimaani iimaan in la rumeeyo billaahi alle waxdahu isagoo keligii ah la rumeeyo keligii keligina la caabudo keligii laga amar qaato sanamyada iyo wixii qurun ahee la caabudayana maaragtay faraha laga qaado oo wayaxuduhum uu ku dhiiri gelinayo cala alcadli cadaalad iyo walixsaani iyo samafal oo wayanhaahum uu dadka ka nahyinayo uu ka reebayo canilfaxshaa'i zinada iyo waxa foosha xun iyo walmunkari iyo waxa shareecada islaamka ku xun iyo caqligaba fa qaala wuxuu yidhi dadkiibu wuxuu ku yidhi alaysa miyuusan ahayn muxamedku huwa isaguba alladiikii yulaqibuunahu ay dadku u bixiyeen bilamiini kii ammaanada badnaa kay u bixiyeen miyuusan ahayn faqiila waxaa lagu yidhi bala waa isagii fa qaala wuxuu yidhi ayna makaanuhu xagee buu jooga hadda fa qiila lahu waxaa lagu yidhi fii daari larqam ibna abilqar arqam cinda safaa daarlarqam ibn abil arqam sida la ogyahay waxaa la galay sanadkii shanaad ee bictada ayaa la galay maxaa jira nabiga caleyhi salaatu wasalaam markii waxay uu kusoo degay saddex sano yay dacwadu ahayd mid qarsoodi ah oo dadka hoos hoos loogu sheegayay saddex sano kadib yaa waxa soo degay wa andir cashiirataka alaqrabiin mar marna fasdac bimaa tu'maru wa acrid can wa acrid can almushrikiin baa soo degtay markaasay dacwadii maaragtay bannaanka usoo baxday qoreysh waxay bilowday inay la dagaalanto markaasaa waxaa nabigu asxaabtiisa uu kula kulmi jiray guri la yidhaahdo daari larqam ibna abil arqam oo safo hoosteeda ahayd waqtigaas weeye waqtiga uu ogaanayo ninka la yidhaahdo suhayb iruumi walaakin waxaa lagu yidhi halkaas weeye xadaari isjir baa layidhi xadaari isjir min an yaraaka inuu ku arko axadun cid oo min qurayshin quraysh ka mid ihi inay ku aragto iska jir maxaa jira fa in ra-awka hadday ku arkaan adigoo halkaas sii galaya facaluu bika waxay kugu samaynayaan wax weyn way ku dilayaan way ku garaacayaan wa facaluu wa facaluu waxaa iyo waxaa iyo waxaasay kugu samaynayaan wa anta adiguna rajulun nin baa tahay qariibun oo qariib ku ah halkan qariib unbaan nidhahnaa qariib qariib baan nidhahnaa ninaan halkan u dhalanin oon dadkiisu aysan deganayn laa casabiyata tol laka adiga kuguma sugnaanin magaaladan oo taxmiika ku ilaalisa walaa cashiirata reer cindaka nama lihid oo tansuruka kuu helis saasaa lagu yidhi waa lala teliyey madaa wuu aaday suhaybun ilaa daari l arqam ayuu aaday xadiran isaga oo dhiifoon oo digtoon oo yaltafitu hareeraha fiirinaya falamaa markii balaqaha daarul arqam uu gaadhay wajada wuxuu ku arkay cinda albaabi albaabka agtiisa camaar ibnu yaasir ayuu ku arkay wa kaana suhayb wuxuu ahaa yacrifuhu kii yaqaana ayuuha qabla daalika markaa ka hor ninkan wuu yiqiinay fa taradada wuu labalabeeyey laxdatan ilbidhiqsi ayuu labalabeeyey ma la hadashaa ma iska daysaa ma iska noqotaa armuu ku sheegaa ninkani uma danaa minhu wuu usoo dhowaaday guxu goostay iskala hadal waa saaxiibka waa nina taqaana wa qaala wuxuu yidhi maa turiidu maxaad doonaysaa yaa camaaru camaarow maxaad rabtaa oo halkan kasoo doontay fa qaala camaar wuxuu ku yidhi bal maa turiidu anta aniga iska dhaafi adigu maxaad rabtaa fa qaala suhayb wuxuu yidhi isagaa ka dhiiranaaye aradtu waxaan doonay an adkhula calaa haada arajuli ninkan inaan u galo bal oo fa asmaca minhu bal aan ka dhagaysto maa yaquulu waxa uu leeyahay inaan dhagaysto rajulka uu sheegana waa nabiga sala allahu caleyhi wasalam fa qaala camaarna wuxuu yidhi wa ana aniguna aniga naftayduna uriidu daalika sidaas umaan rabaa inaan dhagaysto ninkan inaan u galo oon dhagaysto aydan fa qaala suhayb wuxuu yidhi idan haddaba hadday sidaas tahay nadkhulu macan inaga oo wada jirna oo wada soconna aynu u gallo calaa barakati illaahi alla barakadiisa inaga oo ku sugan wallahu subxaanahu wa tacala aclam